Waxaana ku mid ah xildhibaanada Golaha Deegaanka Degmada Garowe ku qaybgalay munaasabad raashin Afureylanka qeybiyay dadka danyarta ee ka dhaqan degmada Garowe waxaanaas oo diirayaan in ku badan waxaanaas oo diirayaan ku dhawaad soddon qoysa raashinkan dhanqeybiyay dadkan danyarta ee ku nool xaafadda horseed ee magaalada Garowe iyo weliba isku aruuriyana dadka xaafadda siyon garab surman walaalaasho tabaalaysaan haddana la ku guda jira tobanka dambe ee ramadaanka gudoomiyaha xaafadda horseed ee magaalada Garowe Maxabo Maxamuud Yuusuf yaa ku warbiiday raashinka afurinta dadkan lanqiibi iyana sheegay intii dareerta dadaalada laka afur yahay dadka masaakiinta ah oo kula qayb galaan xildhibaano ku tirsan golaha deegaanka iyo guddiga xaafadda horseeda xaafadeyda horseed waxaan u ururinay dadka danyarta ah oo masaakiinta oo xaafadda ku jirta intaa keliya maaha weli waxbaa dhiman dadku way iska badan yihiin masaakiintu waa badan tahay agoontu waa badan tahay intaas ayaanu ka soo qaadanay haddaanu guddigii nahay afar iyo labaatan qof oo aanu annagaiyo guddiga iyaguba aanu u qareennay waxaanu jecelnahay dadka iyaga masaakiinta oo danyara inaan u qareenno inaan meel alla meeshay tagaanna ugu tagno ilaahay dartii waxaa naloo xilsaaray maadaama layii guddi baatiin xaafadeed saddex waxyaalood baa naloogu xilsaabay saddexdan waxyaalood waxa weeye u qareemidda dadka masaakiinta ah inaannu amniga ka shaqayno iyo inaan nadaafadda ka shaqayno intaasaa xaafadda naloogu xilsaaray intiina insha allah annagao guddiyagiguba heegan baanu nahay wax badanna waannu ka qabannay haddana wax badan baannu ka qabanaynaa xildhibaan axmed maxamed sheekh aadan iyo xildhibaan axmed muuse iyo hadhabaayeen raashinka afurinta eh maamulka xaafadda yoonqeybeen dadka danyarte waliil inisho iyo ballan qaadan intii oo ku shaqeeyi doonaan sidii bulshadan heli lahayti walyaabo yoon baahiyana xaafadeyda horseed waxaanu u ururinay dadka danyarta ah oo masaakiinta oo xaafadda ku jirta intaa keliya maaha weli waxbaa dhiman dadku way iska badan yihiin masaakiintu waa badan tahay agoontu waa badan tahay intaas ayaanu ka soo qaadanay haddaanu guddigii nahay afar iyo labaatan qof oo aanu annagaiyo guddiga iyaguba aanu u qareennay waxaanu jecelnahay dadka iyaga masaakiinta oo danyara inaan u qareenno inaan meel alla meeshay tagaanna ugu tagno ilaahay dartii waxaa naloo xilsaaray maadaama nalayii guddi baatiin xaafadeed saddex waxyaalood baa naloogu xilsaabay saddexdan waxyaalood waxa weeye u qareemidda dadka masaakiinta ah inaannu amniga ka shaqayno iyo inaan nadaafadda ka shaqayno intaasaa xaafadda naloogu xilsaaray intiina insha allah annagao guddiyagiguba heegan baanu nahay wax badanna waannu ka qabannay haddana wax badan baannu ka qabanaynaa annaga waxaan nahay dadka idin dhaaranay dadka idin dhaartay baan nahay waxaana diyaar u nahayna markasta idin garab istaagno wixii tabarteena aan dadaalno waxaan haysanaa gudoomiye firfircoon oo markastana baahidiina soo gudbisa marka gudoomiysada waxa leeyahay aad iyo aad ba u mahadsan tahay guddiga waa mahadsan yihiin annagana waxaan diyaar u nahay inaannu cid kasto aanu gudoomiysada noo soo gudbiso aanu garab istaagno wixii aan tari karno haddii ilaahay idmo marka haddii dagaal jiro maaha in dadkii la ilaawo haddii maaragtay abaar jirto maaha in dadkii la ilaawo annaga markasta wixii aanu dhinaceenna ah karaankeenna diyaar baanu nahay annagoo id gaar ah iyo qof kale aanu hadyeer baahidiin aan u gudbin oo guddiga xaafadda iyo guddoomisada iyo xildhibaanadeeda iskaashideen inaannu idinka warhayno waa wax waajiba marka waxaa la aad iyo aadaan u mahadsantihiin qoysaskan deeqdan raashinka lanka qeybiya xaafadda horseed ee magaalada garowe iyo weliba lanka talgalantii oo ku muudaan tobanka dambe ramadaanka maadaama qaarsho iyo wejahayana xaalado adag oo dhiniga nolole eh